Gudniinka fircooniga waxa uu ka mid yahay tacaddi ku dhaca haweenka Soomaaliyeed kuwaas oo ay kala kulmaan dhibaatooyin kala duwan sida caafimaadka, guurka, iyo dhalmada. Xilli dhowaanna Golaha Wakiilada Dowlad Goboleedka Jubbaland ayaa ansixiyay xeerka joojinta naafaynta xubnaha taranka gabdhaha yaryar. Naciime Maxamed Sheekh oo ka mid ah mas'uuliyiinta wasaaradda haweenka Jubbaland ee magaalada Dobley ayaa hooyooyinka degmada Dobley ugu baaqday inay joojiyaan gudniinka fircooniga.
Haddaan usoo laabto ka wasaarad ahaan waxyaalaha aan u qabano dumarka deegaanka ka wasaarad ahaan waxyaalo badan aan qabanaa jirta hada wiigan gudihiisa waxaa jirta afar maalin oo wacyigelin iyo tababaro iskugu jireen oo aan ka qabaneyne gudniinka ka dhanka ah een gudniinka fircooniga cirib tirka gudniinka fircooniga saa ogtihiin gudniinka fircooniga caafimaad ahaan ma fiicno gabdhaha uma fiicno xilliga dhalmada waxay ku dareemaan xanuun fara badan iyo xiliyo badan ay ku dareemaan waxay gabdhaha xitaa ka qaadaan waxa la dhahaayo anxiety iyo trauma walwal iyo waxay ka qaadaan stress xanuunkiisa marka wacyigelin baan ka sameyneyne anagoo bulshada qeybaheeda kala duduwan ka wacyigelineyno waxaana baraarujinaya oo uga faa'iideysanayaa maanta radio Sangoni in ay hooyo walbo iyo aabbo walbo uu ku baraarugsanaado dhibaatada fircooni uu ku hayo dee gabdhaha in la wada joojiyo si guud ahaan ahna.